inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun marka u horreysa magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed xaaji kuusow cali arrimahaas naga soo gaaray dhankaas tacsiyada oo jilib aad iyo aad ayaan uga murugoonay markaan maqlay koo iyo toban saac iyo daqiiqado ayaa la ii soo sheegay wallaahi tacsiye aad u falxun ayay ahayd meesha waxa ka dhacay aad ayaan uga murgoonay marka ilaahay amarkiisa ayaynu ku dhacday gaaladii oo sariibiyiintii ayaa meesha kolley ku duqooyey asagoon waxba u ka gaabsano beertiis iska joogo marka intaasaa la ii soo sheegay isagu muxuu ahaa tacriif haddaad ka bixiso shaqadiisa iyo ma al-shabaab ayuu ahaa maya al-shabaab ma ahayn haddii soomaaliya waxa joogo dhanba haddii waxaa leeyahay waa al-shabaab sidii waa nin u shaqaynayay hormuud xilligii jilib hormuud laga taagay ilaa iyo hadda asaga ayaa maamulo ka ahaa marka nin noocaas ayuu ahaa ninkaas nin oo ma ahan oo shabaab hadda lagu tilmaami kara ma ahayn nin oo shaqaale hormuud u ahaa maxaa loo dilay marka wallaahi wixii loo dilay ma aqaan karo kolley waxa loo dilay waa iska caddahay waa nin muslim ah muslimiintuna ku dhex jiraa masaajidadu tagaa allihiisuu caawidaa wax kaloo haddee loo dili karo ninkaas la dhihi karo shabaab waay iyo sarkaal shabaab waay iyo waxaan la dhihi kara ma ahayn waa nin hormuud u shaqeeyo shaqaale hormuud u ahaa laakiinse muslim ayuu ahaa muslimnimo wamaa naqamu minhum ilaa yuminu billahi alcasiiz alxamiid keliya loo dilay isagu ma beeraley buu ahaa laba beeruu leeyahay midna waxay u taallaa meesha la yidhahdo xilshiid afkeeda hore midna meesha haddii lagu duqay waaye waxay ku taallaa meel haraw tuula ay dhahaan u dhow oo beledikariibna kor ka xigto kumbareera ay dhahayaan marka meesha hadda maanta lagu duqeeyey mooto yaruu watay beertuu rabay inuu kormeero oo kale ku sameeyo haddee ninka hal meel kaliya shaqo kama fiiriye beeraley asal ahan wuu ahaa reer jilib asal dhalad ahan wuu ahaa beerihii aabihiis iyo kasoo gaaraa meesha ahaa marka beertii kormeero yar u tagay mooto yaruu watay mootadii ka degay maanta ilaahay nimcadiisana waaba soonaaba markuu sidaan u degay oo beertii ka degay oo rabay beertii inuu fiirfiiray mid walaalka eediis dhashaa meesha joogay wax yar kadibba duqaymihii ayaa dhacday wiilkii naftirkiisa meesha joogay intuu gadaalgadaal u dhacay ayuu xogoo sarqaan oo kale noqday kadib markuu soo miirsado telefoon soo diru dhahay ninkaasaa maanta lagu tegay midkiisaan hortaagannahay midkiina halayira laga soo haya wejiga keliya laga yaqaanahay intiisa kale waa eber baaba waaye waxaa de laga duugayo qaab hataa ma lahan adi in yara laga soo qaaday bis ah isagu nin noocee buu ahaa dabeecad ahaan ninw dabeicadiisa boqolkiiba boqol nin soshal ayuu ahaa oo bulshi ah soo jiidashada bulshada aad ugu fiican marka dee waad dareemi kartaa nin intaan ku dhowaad labaatan sano maamul meel ka hayay oo eed iyo dhibaato hadda oo hadda lagu sheegaya in aysan jirin marka isaga maxaa ka tafiirmay ama maxaa ma jiraan caruur uu dhalay caruurha waa jiraan caruuraa jirto hadda waxaan ku ogaa dhowr xaas inkastoo uu guursaday guurkiina gadaal dambe uu ka guursaday horey aan ka guursana nin waxbarasho waxaas ku mashquulsan ayuu ahaa intay dhan yihiin hadda korka mahayo marka ka waran qoyska iyo si guud ahaaneed maxaa dareemaysaan wallaahi murugo zaa'id ah ayaan dareemaynaa aad iyo aad u weyn ayaan dareemaynaa gardaro foolxun waaye gardaro cadaan ah waaye